أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaadu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta xaqiijisay isishaadka sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kadib duqayn ay siliibiyiintu maraykanka kula beegsadeen duleedka magaalada kunyo barow ee shabeellada hoose waxaad caawa faafareebka ku maqli doontaan bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo laga tacsiyeeyey isishaadka sheeqa islamarkaana lagu soo bandhigay masiiradiisa jihaadka ee qaadatay in ka badan afartan sano sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu hayaa maxaa ka mid ahaa dadaaladii ugu waaweynaa ee lagu xasuusto sheekh maxamed mire barnaamijka ayaan caawa ku falanqayn doonnaa insha allah qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo caawa baahisay qaybtii saddexaad ee taxanaha geedigii guurguurte guul mise gibadhacleen xalqadan oo lagu soo bandhigayo fashilkii ku yimid howlgalkii balaag lyon iyo wejigabaxii uu xasan sheekh kala kulmay wejigii labaad ee duulaankiisa barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah sidee baraha bulshada iyo internetka looga daawaday muuqaalkii labaad ee xalay baahisay alkataa'ib ee geedigii guurguurte guulmise gibadhacleen maxaase warcelino ah oo laga bixiyey barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale faafareebka waxaad ku maqli doontaan wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ka warbixisay kormeer mas-uuliyiinta wilaayada iyo guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku soo mareen goobaha waxbarasho ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa ganacsato soomaaliyeed oo hantidooda lagu boobay dalka mosambiik iyo midad laga helay webiga tanariifa iyo dad ku dhinta shilka dhacay kenya qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii adalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna si toosan uga dhagaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararka aynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta xaqiijisay isishaadka sheekh maxamed miro jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga soomaaliya kadib duqeyn ay saliibiyiinta maraykanka kula beegsadeen duleedka magaalada kunyo barow ee shabeellada hoose haddaba kusoo dhowaada bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada oo looga tacsiyeyey isishaadka sheekha islamarkaana lagu soo bandhigay masiiradiisa jihaadka ee qaadatay in ka badan afartan sano waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo maraykanku ku beegsaday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada islaamiga shabeellada hoose hordhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون
si ay ku dhahan tahay faan sharaf galadaysi iyo wafaa waxaan ummaddeena muslimkaah u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiira istishhaadka sheekha mujaahidka ahaa ee moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafhur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimada nafhurka wuuna helay wixii uu ku taamayey sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano u jilba xirnaa oo adeegidda diinta allah una jihaadiyey sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta ee mustadcafiintana loogu hiilili lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqrigii lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay kusoo gebagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqayn maraykan oo ay fuleynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aannada mabaadi'da iyo nafhurka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray ku sugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna maradsado wax uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodan isbahisyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo ridada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kama suusha koox ka mida ummaddayda in ay ku taagnaato amarka allah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama kasoo horjeesata ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsida iyo hambalyada leh ee ka soo baxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee moxamed miire jaamac waa rugcadaa ka mida raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaalo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashimeeyada taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminayay caqiidadiisa waxaana ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taas oo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku holanaayeen ragga la midka ah sheekha mujaahidka ee moxamed mire ee lagu yidhi iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta iyo wanaagga uu lahaa sheekh moxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekh moxamed miire dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayey mideynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dad kale isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaana arrinkaasi ku dhiirigelinaya hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
wuxuu sidoo kale door muuqda ku lahaa musaalaxada iyo heshiisiinta la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisa wuxuu alle sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad lagu xusuusan doonaa sheekh moxamed mire raadadkiisii lamahdiye ee xagga dacwada ah isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarneyd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga ah taas oo lagu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku taami jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko waddamada muslimiinta oo laga xoreeyey rajisiga gumaystayaasha ummadduna ku noolaato xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meeriyaan gaalada iyo haymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafhur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan waraac ah kaadsiimo badan xeshood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiinta u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka goyn xuska allah qofkii la fadhiistaana waxaa diiqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saalo dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagaraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana habeenimadii afar iyo labaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afar iyo labaatanka disembar ee labada kun afar iyo labaatanka duqeeyey si dhiiggiisa isugu bedelo nuur iyo naar waa iliis u iftiimiya dhabaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holac gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta oo maraykanku naga dilo nin ragaad gob ah waxaa beddela nin gobeed ka ad adag balanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaadaa wiilal alla rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhaba aan jihaad ahayn ku raali noqonaynin waxaana ku dhaarteen in dhiigga sheekh maxamed mire aanu hudur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos faan iyo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishhaadka hogaamiye ka mid ah hoggaankeeda iyo daaci ka mid ah ducaadeeda si gaar ahna waxaan uga tacsiyeynaynaa ehelka sheeqa qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay allaha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyaynaynaa halyinimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa walaalaha mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uhelinta diinta allah meel weliba ay ka joogaan caalamka qaybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeenada uu sheekh maxamed miire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay dariiqa jihaadka iyo dacwada allah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan balow wanaag iyo kheerka oo aad isku dardaarantaan balankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiina yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan karo inaad amiirkiina u oofisaan balankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu nagu guudiyey dil iyo jab allena wuxuu noo yaboohay guul iyo shahaado waxaana arki doonaa labadaas yabooh mid ka dhab noqdaa allah wuxuu yidhi
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأتون يَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون waxaad wada dhegaysateen bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada ee uu akhrinayay walaalkeen xaaris cabdulqaadir haddaba maxaa ka mid ahaa dadaaladii ugu waaweynaa ee lagu xasuusto sheekh maxamed mire waxaan soo dhoweynayaa waryaheena faysal xasan cali oo dhowr jeer la soo kulmay sheekha isagoo ku howlan waajibaadka uu ummadda ugu aadanaa aad baad u mahadsan tahay bashiir sheekh maxamed mire jaamac ilaahay ka aqbalo shahaadadiisa dabcan jihaad sabar iyo kifaax socday ku dhowaad muddo afartan sano ah kadib wuxuu allah noloshiisa kusoo afjaray shahaadada wadada allah sidaan u rajeynayno allah ayaa ku mahadsan dabcan wax celiya ama u qalma qof muddada intaas la eg soo halgamaya oo aan shahaado ahayn ee maba jirtaba dadka casiimada iyo go-aanka lehna wax aan shahaado ahayn oo nihaayadooda u qalma oo aan ognahay maba jiraan sidaas daraaddeed sheekh maxamed mire gabagabadiisa wuxuu allah ka dhigay shahaadada wadada allah ilaahayna shahaadadiisa ha ka aqbalo dabcan wuxuu ahaa qof caabid ah zaahid ah khudwo ku ah akhlaaqda iyo tawaaduca dadka isku wadi kara dulqaadna u leh inuu dadka dhegeysto dhaliishooda ka garaabi og saaxiibu saraaxo ah laabtiisuna ay deeqdo dadka muslimiinta dabcan waxaan ku soo arkay shirar iyo kulamo kala duwan sida shirweynihii bariga afrika ee kow iyo labo shirkii culimmada wilaayaadka islaamiga iyo meelo kale waxaan soo arkay isagoo fagaaraha shaqada taagan oo waajibka ummadiisa uu u hayay gudanaya waxaan soo arkay isagoo shir gudoominaya kulamada waaweyn ee aan kasoo qayb galay lana tacaamulaya ergo ku dhow boqol iyo konton ruux oo qaarkood doonaya inay isaga si shaqsiya ula kulmaan qaarkood shaqooyin ay kala dhexeysay qaarna kulamo gaargaara uu la qaadanaya isagoo daa oo qof daa ahaa haddana waxa uu lahaa kafaa iyo karti uu intaas oo dad ah ku kala maarayo ee howlihiisa shaqana uu ku guto ee runtii wuxuu ahaa qof waajibkiisa u gudanayay si allah kacabsi ku dheehan tahay maadaama uu ahaa qof da ah dabcan aakhiradiisa ayuu u meeldayayey mas-uuliyaddana dabcan ma aysan kadin welwelna waxaa ku hayay oo keliya inuu ka gaabiyo waajibka uu ummadda u hayo ama uu takrifal ka dhaco ama waciidkii mas-uuliyadda waciidkii mas-uuliyadda ku soo arooray uu isagu ku dul dhawoowa sidaas daraaddeed marka wax badan oo dhowrsanaantiisii iyo xishoodkiisii iyo cabsidiisii allah ka mid ahayd ayaa ka qeyb qaadatay in wax badan oo ka mid ah howlihii uu islaamka uga adanaa in badan uu guulo ka keeno sida aan ka wada marqaatinahayba markii aan maqlay istishaadkiisa waxaan soo xusuustay shirkii ugu dambeeyey ee bariga africa muddada nasashada lagu maqan yahay marka isaga loo baahdo oo la raadinayo dabcan sida saxdayd waxayd in dhismihiisii loogu tago laakiin dhismihiisii marka la tago waxaa naadir ahayd in halkaas laga soo helo waxaad arkaysaa isagoo baxay oo qolo kale u tagay oo ajando qaybinaya ama talooyin ururinaya ama muraajaco ku samaynayo afkaartii timid ama dad shaqo uu u diray mutaabacaynaya waxaa intaasi dheer waa qof mas-uuliyad haya dad badan oo muddo aysan is arkin ayaa laga yaabaa inay u baahdaan wuxuu u hayay wakhti iyo fursad iyo laab uu ku qaabilo oo uu ku dhegeysto haddii ay cabasho wadaan iyo haddii ay dalab wataanba uu ku dhegeysto ma jiran ayaan isdhihi karaa qof shirkii ugu dambeeye ee bariga africa ka qayb galay oo uusan la kulmin sida aan qiyaasayo sababtoo ah waxaan arkayay isagoo aad u mashquul badan kulamada uu galayo joogto ay yihiin mararka qaarkood meesha uu subaxii fadhiisto habeenkii uu ku gaariyey subaxii xigay habeenkii xigay sidaas ay kulamadu xiriir u ahaayeen sidaas daraaddeed mararka qaar waxaa arkayay isagoo lulmoonaya ama gamcay ama fadhigii uu fadhiyey ku gamcay sababtoo ah habeenkii oo dhan ayaa kulamo lagu jiraa maalintii xigtay ayaa sidaas oo kale lasii ambaqaadaya dabcanna sidaan kuu sheegaba da'na waa uu ahaa howsha adag ee uu ku aadanaana howl sahlan ma aysan ahayn amaa aana lilfarisi an yastariix ama khudbooyinkii uu jeedinayey waxay ahaayeen kuwo saraaxa leh laabfurnaan ka muuqato hadalladiisa waxaan ka xasuustaa inuu maalin maalmaha ka mid a uu yidhi walaalayaal waxaan nahay mas-uuliyiintii shaqada aad u dhiibateen adinkuna waxaad tihiin raaciyadii uu allah mas-uulka nooga dhigay sidaas daraaddeed waxaan dalbanayaa ama aan idinka dalbanayaa inaan isku ducayno annaguna aan idiin ducayno idinkuna aad noo ducaysaan sababtoo ah wuxuu yidhi haddii aynan sidaas samaynin idinkuna waxaad noqonaysaan kuwa hogaanka u dhiibta umaro aanan ducaysnayn annaguna waxaan noqonaynaa buu yidhi dad u talinaya oo hogaaminaya dad aanan ducaysnayn marka wuxuu yidhi annaga iyo idinkaba inaan isla soconno oo aan isku ducayno oo aan laabta isku furno ayuu hagaageyna ku wada jiraa saas daraaddeed marka hadallada noocaas oo kale ah oo aad u fara badan dabcan khudbadihiisii hore marka dib loogu noqdo ayaa hadalladiisii saraaxada lahaa aad dib loo dhuuxi karaa wuxuu sidoo kale ahaa xaqiiqatan qof camalka jamaaciga iyo ahmiyaddiisa aad u fahamsan ahmiyadda midnimadu u leedahay camalka jamaaciga ahna ku baraarugsan wuxuuna ku dadaali jiray inuu quluubta dadka isku soo dhoweeyo taasna layaab ma lahan oo wuxuu ahaa markiisii horeba qof allah uu abuuray musaalaxada heshiisiinta dadka inuu mideeyo waad ogtahay muddadii musaalaxada uu joogay juhdiga iyo dadaalka xoogan ee uu bixiyey iyo qabaa'ilada soomaaliyeed uu allah sabab uga dhigay inay dhiiggii dhexdooda ka daadanayay uu joojiyo waaliga hiiraan markii uu ahaa hiiraan colaaddii ugu darnayd ee kaalin xoogan ayuu ka qaatay iyo in qabaa'ilka dhulkaas dega uu quluubtooda isku keeno oo uu mideeyo haddii labadii sano ee ugu dambeysayna maktabka maktabka wilaayaadka dabcan shaqooyinka uu qabtay kuwo lasoo koobi kara ma ahan waxaana baraarujinayaa qofka u baahan labadii sano ee ugu dambeeyey sheekha juhdiga uu bixiyey ee uu kaga hortagay xamladii xasan sheekh maxamuud inuu ka daawan karo xalaqaadkan ee hadda socda ee muasasada alkataa'ib ay baahisay ee la yidhaahdo geedigii gurguurte guul mise gebidhacleyn qaybta marka laga hadlayo juhdigii siyaasiga ahaa iyo juhdigii dacawiga ahaa iyo kulamadii la bixiyey intaasoo idil oo aad daawan doontaanba dabcan waa miraha sheekh maxamed mire iyo dadkii walaalihiisa ee la shaqaynayey allah shahaadadiisa ha ka aqbale kulankii ugu dambeeyey shirka bariga africa wuxuu ka mid ahaa dadkii mashaayiqdii aan la kulanay ee aan soo wareysanay jawaabihii uuna siiyeyna sidan ayay ahaayeen shirkani waxa weye wuxuu yahay shir aad iyo aad muhiim u ah oo runtii dadka hadda ka soo qayb galay aad iyo aad maaragtay shucuurkooda u kiciyey hamigooda kiciyey taasoo runtii markay hadda imaanayeen iyo xilliga hadda ay joogcay aad iyo aad u kala duwan tahay macluumaadka la siiyey ee warbixinada ay qaateen iyo runtii waxaweye mushaarakada la sameeyey ma ahan runtii waxaan hadda shucuur ku cabiri karo shirkan waxa weye aad iyo aad buu runtii wuxuu ahaa muhiim xilligiisiina waa ku soo aaday iyadoo muxuu ahayd cadowga isu diyaarinayo inuu xamlo soo qaado in dadkana oo kale maarinta la isugu yeero macluumaadka la siiyo iyaguna runtii ay maaragta muujiyaan shucuurkooda aad iyo aad bay runtii muhiim ahayd waxaan leeyahay wuxuu ku soo beegmay xilligiisii waa gartay shalay warbixinno ayaa halkan lagu dhegaystay waxaa ka mid ahaa abaawulka cadowga uu sameeyo ee maleeshiyaadka iyo sida ugu faa'iidaysto iyo guud ahaan caalamka sida uu adeegsado oo kale waxaa sheegtay inay tahay inaan qaadno tallaabooyin la doonayo dadka muslimiinta ah inay kaga hortagaan abaawuladaasi maxaa ugu muhiimsan oo dadka ku dhegaysan doona ee shacabka ah iyo dadka maamulada iyo mas-uuliyiinta ah oo aad halkan uga jeedin lahayd waxaan uga jeedin lahaa runtii cadowga runtii siyaasadaha uu isticmaalayo waa dhegaysanay waana lanoo kashfiyey runtii warkaasna waa gaari doonaa runtii waxaweye dadweynaha iyo dadka muxuu ahay mas-uuliyiinta dhammaantood waxaan leeyahay waa in loo diyaar garo marka sidii maaragtay looga hortegi lahaa xiyalka uu adeegsanayo oo runtii hadda la kashfiyey mar haddii waxa weye waxaa lai war helaa tare hele inaan kaga go-aan qaadano oo muxuu ahayto aada iyo aada looga hortago sidii muxuu ahayto wixii laga faa'iidaystay lagu dhisto wax loogana hortago miidaankana lagu tadbiiqo jazaaka allahu khayra sheekh maxamed mire waa qofkaas aad dhegaysateen ilahay waxaan ka baryanaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo dad ehelka iyo qaraabada ah oo ka agdhowna dabcan waxay noo sheegeen in lagu ilhaamiyey oo uu allah ku ilhaamiyey in maalmihii ugu dambeeyey uu dareemayey inay soo dhowaatay ajashiisa oo uu shahiidi doono sidaas daraaddeed waxaa naloo sheegay inuu aad u dardaarmayey oo caruurta uula dardaarmay ehelka uula dardaarmay aadna uu u dardaarmayey caruurtiisoo kale ayuu aad ula dardaarmay sida ehelka dad ka mid a ay noo sheegeen oo ubadka ilaa hadda saameyn ku yeeshay waxyaabaha uu ku yiri waxaa ka mid ahaa ma dadka muslimiinta ah ee halgamaya ee jihaadaya ee ummadooda inay xoreeyaan doonaya ayaad kusii dhex jiri doontaan mise gaaladii idishay ayaad u tagi doontaan sidaas daraaddeed dabcan maalmihii ugu dambeysay waxa uu ahaa dadka ka agdhow sida ay noo sheegeen qof saadkiisa iyo sahaydiisa sii qaadanayay isuna diyaarinaya la kulanka allah allah waxaan ka rajaynaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafareebka wararka markan iyo mu'asasada alkataib ayaa caawa bahaysay qaybta saddexaad taxanaha geedigii guurguurte guul misegi badhacleen xalqadan oo lagu soo bandhigayay fashilka ku yimid howlgalkii black lion iyo wejigabixii xasan guurguurte waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah arab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa janalka alkataib uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa janalka alkataib een caawa lagu faafiyey qeybta saddexaad taxanaha geedigii gurguurte guul mise gabi dhaclayn xalqadan waxay alkataib si gaar ah diiradda ugu saareysaa fashilkii ku yimid howlgalkii balaag layon iyo wejigabixii uu xasan sheekh kala kulmay wejigii labaad ee duulaankiisa wuxuuna muuqaalkan soconayaa kontan iyo siddeed daqiiqo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ganacsato soomaaliyeed oo hantidoodii lagu boobay dalka mosambiik soomaali fara badan oo ku nool dalka mosambiik ee dhacaqaaradda afrika ayaa boob iyo dhac loo geystay goobahoodii ganacsiga biliqadan ayaa dhacday tan iyo intii dalkaasi ay ka bilowdeen banaanbaxyo rabshado wata oo ay mucaaradku kaga soo horjeedaan natiijada doorashada ee qabsoontay sagaalkii bishii tobanaad labada kun afar iyo labaatan ganacsatada soomaaliyeed ee hantidooda la boobay ayaa ku nool magaalooyin ay ka mid yihiin mabuutu oo ah caasimadda mosambiik iyo magaalada nambula waxaa kale oo isna la dhaawacay nin soomaali ah oo dalka malaawi loo qaaday dhaawiciisa sida xubno ka tirsan jaaliyadda soomaalida ay warfidyaenka u sheegeen maxamed cabdulqaadir jaamac waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool magaalada nambula waxa uu ka mid noqday ganacsato bakhaaro ay lahaayeen la jabsaday oo laga qaatay wixii yaallay waxaana warbaahinta u xaqiijiyey in soomaali badan dhac loo geystay bakhaar kale oo igu dheganaa waxay ka qaateen alaab kale alaab aan hadda xisaabinnay maahan waa alaab aad u badan oo bagaash ah ayuu raaciyey hadalkiisa maxamuud sakariye maxamed maxamuud oo isna ka mid ah soomaalida ku nool caasimada dalka mosambiik ee mabuuto ayaa sheegay in kaalimo shidaal oo ganacsato soomaali ah ay leeyihiin la dhacay geesta kale maxaabiis tiradoodu gaarayso kun iyo shan boqol ayaa ka baxsaday xabsi ku yaal mosambiik kuwaas oo ka faa'iidaystay qalalaasaha siyaasadeed ee weli ka socda dalkaasi iska horimaadyo dhex maray mudaaharaadayaasha iyo ciidamada ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan soddon iyo saddex ruux halka dhaawacuna uu gaarayo shan iyo toban qof sida uu sheegay barnandiro oo ah taliyaha booliiska isniintii ay ahayd markii ay dhaceen mudaaharaadyo xoogan oo lagu diidan yahay go-aan maxkamadda ugu sarreeya mosambiik ay ku xaqiijisay in xisbiga talada hayay tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa meydad laga helay webiga tanariva iyo dad ku dhintay shil ka dhacay kenya wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in la helay meydadka ugu yaraan laba xubnood kuwaasi oo ku dhacay webiga tanariva kooxaha samatabixinta ee kenya waxay sheegeen in ay soo saareen meydadka laba arday oo wax ka dhiganayay iskuul ku yaal hororesa kuwaasi oo ku dhacay webiga warbixin uu soo saaray booliiska ayaa lagu sheegay in meydadka la helay ay kala ahaayeen wiil iyo gabar da'dooduna u dhexayso toban iyo labaiyo toban sano jir halka weli la raadinayo laba canug oo kale oo la rumaysan yahay in iyagana ay biyaha la tageen dhanka kale ugu yaraan saddex xubnood ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay ismaamulka kisumu shilkan baabuur ayaa si gaar ah looga soo tabiyey aagga suuqa konguu ee ka tirsan deegaanka nyakaaj ee ismaamulka kisumu waxaana shilka galay mid ka mid ah gaadiidka mataatuuda dadweynaha iyo mooto waana mid ka mid ah shilaalka gaadiidka ee ka dhaca dalka kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa i m f oo sheegtay inay dhaqaalaha ka jaranayso xukuumadda muqdisho iyo maamul goboleedyada hay-adda lagu magacaabo i m f oo dhaqaalo siin jirtay xukuumadda muqdisho iyo maamul goboleedyada iyadoo hoostaga ayaa sheegtay inay jaran doonto dhaqaalaha lacag jariddan oo ay sheegtay inay ku dhaqaaqayso bilowga sanadka soo socda ee labada kun shan iyo labaatanka ay sabab uga dhigtay khilaafka ka dhexeeya xukuumadda muqdisho iyo maamul goboleedyada waxay sheegtay in xukuumadda villa soomaaliya ay siyaasadaysay dhaqaalihii gacanta loo geliyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ah warbixinada ay daabacday weerar madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga xabashada itoobiya ee degmada buurhakaba ee wilaayada bay waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta uganda ee deegaanka nambar lixdan waxay sidoo kale mujaahidiintu kamiin u dhigeen askar lug ah oo isugu jira saliibiyiinta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin soomaaliya ah kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka deegaanka weelmareer ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo kenyaan ah halka lagu dhaawacay afar askari oo isugu jira saddex kenyaati ah iyo hal murtada waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waa filimka ay caawa baahisay mu'asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkan oo ah qaybtii saddexaad taxanaha geedigii gurguurtee guul mise gabidhaclayn ayay alkataib ku soo bandhigaysaa fashilkii ku yimid howlgalkii balaag lyon iyo wejigabixii uu xasan sheikh kala kulmay wejiga labaad ee duulaankiisa muuqaalkan oo daqiiqo badan soconaya ayaa si weyn ugu baahay baraha kala duwan ee bulshada waxaa sidoo kale lagu faafiyey mareegaha islaamiga dadka ayaana isla dhex maraya siina faafinaya filimkan oo caawa un la faafiyey xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahana caawa waa inagaynta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo sidee baraha bulshada iyo internetka looga daawaday muuqaalkii labaad ee ay xalay bahaysay alkataa'ib ee geedigii guurguurte guul mise gabadhacleen maxaase warcelinaha oo laga bixiyey aan soo dhaweeyey walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani haye cabdulqaadir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman qaybta labaad ee taxanaha muuqaalada loogu magacdaray geedigii guurguurte guul mise gabadhacleen oo ahaa mida si weyn dadku u wada daawadeen ayaa dhegaystayaasheenna iyo daawadayaasheenna intaba waxa ay ka soo dhiibteen aaraa kala duwan iyaga oo ku tilmaamay daawashada filimkan inuu ahaa mid markaa si weyn u xiise geliyey waxayna dhegeystayaashu tilmaamayaan filimba filimka ka dambeeya in uu markaa xiise gaar ah uu ku leeyahay aanna lagu cajisan daawashada filimka bashir marka qaar ka mid a bulshada aaraadooda ka soo dhiibtay filimkan qaybta labaad ayaynu eegeynaa qofay ugu qoran tahay maxamed isxaaq waxa uu kusoo bilaabay allaahu akbar allaahu akbar marka koowaad waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala oo u gargaaray addoommadiisa muwaxidiinta ee jihaadkiisa ku jihaadaya dhanka kalena dulleeyey kuwa walahooda siistay shaydaanka ee ridoobay dhanka kale haddii aan fikirkayga ka dhiibto filimka waa mid casriyeysan oo ay ka muuqato horumar aad u weyn dhanka diyaarinta alkataa'ib mahadsanidin waxaan hadalkayga ku soo koobayaa in aan aragno muqdisho oo xor ah oo ka babanayso raayada tawxiidka sida jilib oo kale allaahumma ansur ikhwaanina almujaahidiin fii sabiilika fii kulli makaan qofay uu qoran tahay bashiirow en axmed alkhaazi waxa uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan oo jebiyey iyo sidoo kale bootadii iyo boodboodkii xasan garguurte walaalaha mujaahidiinta ee cadowgaas hankiisa iyo himadiisa jebiyeyna midkooda shahiiday allah subxaanahu watacaala ha ka aqbalo kuwooda dhaawacmayna allah subxaanahu watacaala ha u boogadhayo kuwa weli furimaha ku suganna ee cadowga la sabartamaya allah subxaanahu watacaala ramyigooda ha toosiyo cadowgoodana ha oga heliyo bashiiro qof kale uu qoran tahay cabdinaasir solar isaguna waxa uu leeyahay walle al-shabaab dowlad islaami ah oo dhammaystiran weeye waxaaba ka yaabay warbaahinta al-kataa'ib warbaahin si qota dheer loo soo agaasimay sidoo kale qofay ugu qoran tahay ramle xasan waxa ay leedahay mahsanidiin alkataa'ib production waxaad daawo u tihiin ummadda gaalada kafladda ku riday waxaadna tooshka ku ifiseen mugdiyo badan qofay ugu qoran tahay mulki maxamuud waxa ay leedahay alkataa'ib la'aanteed waa abaar jira oo jooga walaalayaal hawsha wanaagsan ee aad haysaan halkeeda ka sii wada aad baan ugu faraxsannahay fashilka ku dhacay gaalada iyo murtadiinta oo uu hogaaminayo xasan mujrim allah ha u siyaadiyo jabka qof kale oo ay ugu qoran tahay safiyo cabdirasaaq waxay ku soo bilowday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay jabka ku dhacay gaalada iyo murtadiinta xasan bakhti u rukuuce hogaamiyo alkataa'ib sunta gaalada sunta gaalada iyo murtadiinta ka ilmaysiisa ayaa tihiin guulaysta qof kale oo ay ugu qoran tahay waa'il waxa uu leeyahay waa guul uu alle ugu nicmeeyey addoommadiisa mujaahidiinta ah kuwaas oo difaac u ah shareecada allaah isqaadqaadkii gurguurta wuxuu ku soo biyashubtay ooyin iyo is-eedeyn yaab leh qof kale ugu qoran tahay xasan qoraadheere alkataa'ib raggeeda allah ha barakeeyo waa rag juhdiga ay bixinayaan aan la qiyaasi karin waa rag mar walba u taagan soo gudbinta xaqa iyo xaqiiqda allah ha idin dhowro alkataa'ib qofay ugu qoran tahay saadaq dheere waxa uu leeyahay alkataa'ib waa isha wararka dhabta ah ee soomaaliya waxaan idin leeyahay allah ha idin barakeeyo waxaad shaafiseen quluubteenna waxa aad na tusteen xaqiiqda dagaalka iyo bootadii xasan garguurte allaahu akbar allaahu akbarna waa ugu soo gabagabeeyey qofay ugu qoran tahay caaisha axmed iyadana waxa ay leedahay allaahu akbar allaahu akbar waan ku farxay runtii cadowga guuldarrada soo wajahday murtad walba oo isbuunbuuniya mar unbuu gacanta mujaahidiinta soo galayaa waxayna sugnaaba waa qaybta saddexaad sidoo kale waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa walaalaha bahda iclaamka jazaakum allaahu khayran dadaalkiinna halkiisa ka sii wada qofay ugu qoran tahay garaad badhan waxa uu yidhi garguurta waxaan leennahay nafta ha iska goynine isgaro gaal xun baa tahay bashiiroo qofkii ugu dambeeyey ee ra'yigiisa soo dhiibta haddii aynu soo qabannana waxaa qofkan ra'yigiisa dhiibanaya u qoran cismaan cadde allaahu akbar shisheeyaha waa bixi rabaa murtadiiney murtadiiney maxaa qorshaha idinkugu jira xasan garguurte boorsadiisa ayuu garabka ku sitaa annaga waxaan sugaynaa oo keliya walaalaheenna xarakad shabaabulmujaahidiin bashiirow ee aaraa'dii dadweynaha ay ka soo dhiibteen muuqaalkii labaadee la baahiyeyna waa iga intaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka warbixiyey kormeer mas-uuliyiinta wilaayada iyo guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku mareen goobaha waxbarasho ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi sheekh guuleed abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa kelimad kooban ka jeediyey kulan dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada guddiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada ka socday iyo bahda waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee hiiraan bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala dhammaan xuduurka meesha fadhiya waa aad mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha idan barakeeyo waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa ragga wafdiga oo walaalaha ah oo ka socdo maktabka dhexe ee tarbiyada tacliinta dadaalkooda iyo safarkii badnaa oo ay mareen iyo goobihii badnaa oo ay booqdeen gaar ahaan meelihii wilaayada ay kaga yaaliin muxuu ahaa ee barnaamijka ama madaarista tacliimiga ah iyo nashaadaadkii iyo ay sameeyeen aad baan ugu mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum baan idin leenahay waa idinkiga cudur daaranaynaa wax badan oo aad mudnaydeen runtii dadaalka aad bixinayseen iyo wixii wilaayada aad ka mudnaydeen oo aadan helin waa idinkiga cudur daaranaynaa waana idinkaga mahad celinayna dhammaan juhuuddii iyo dadaaladii aad marteen waxaan rabaa marka waa isla wada aragnay wixii khayr ahay oo la sameeyey hadday ahayd in la ishraafo madaarista kala duwanayd haddii ay tahay in la tanshiidiyo iyo weliba barnaamijtii waalidka iyo culimada macalimiinta waxyaabihii lala yeeshay intuba waa arkaynay wuxuuna ahaa barnaamij aad u wanaagsan ilaahayna aan ugu mahad celinayno uma walaalaha maktabka dhexe ka socda aan ugu mahad celinayno waxaan sidoo kale aragnay musaabaqaadkii loo dhigay tulaabta dhiganaysa madaarista nidaamiga ah ama macaahidda qurduba la isugu keenay ahna markii ugu horreysaan isleeyahay shaarica inta la keenay ummadoo dhan soo xaadirtay halkaas marka wixii ka dhacayeyna indheheen aan ku arkaynay waxa marka aan dardaarmaya waxaa weeye dhammaan mujtamaca ku nool wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan dadka dhallinyarada ah gabar iyo wiilba in aad waxbarataan annagu waxaa muxuua dusheenna ilaahayna uu nagu waajibiyey inaan wax baranno khaasatan dadka muslimiinta ah allah subxaana wa tacaala rasuulkiisii waa kiilaha khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waa waajib dusheenna saaran inaan wax barno baranno owlaaddeenna barno asxaabteenna ku boorinno barnaamij waajib ahoona saaran weeye allah subxaanah wa tacaalana nabigiisa moxameda calayhi salaatu wasalaam asaga oo la khitaabaya muslimiinto dhan ay dushooda tahay faclam annahu laa ilaaha ila allah baro nebi maxamedow allah subxaanah wa tacaala inuu yahay keligii oo cilmigii iyo towxiidkii iyo iimaankii waxaa la hormariyey aqoonta dadka muslimiinta marka waxa ay qiimo ku leeyihiin waa aqoonta waxa aan marka faraya dadka waxaa weeye in allah subxaanah wa tacaala shareecadiisa aan baranno la isdhiso wax la barto cadowga ilaahay waxbay baranayaan laakiin waxaas hadda ilaahay macrifadiisa ma aha nebi maxamed macrifadiisa ma aha wax ka duwan bay baranayaan waxaas ay baranayaan oo khuseeya ama adduunyada un iska ah annagana waa gaaraynaa waa la baranaynaa waa isaga celinaynaa wixii baahida ama daruuro ay keento waa la baranaya maa laa yutima alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib waa baranaynaa amaa waxa asalka noo ah micnaha noo leh qiimaha aan ku leenahay waxa weeye in shareecadeenna aan baranno kutubkeenna aan baranno sunnada nabigeenna aan baranno taariikhda ummaddan muslimiinta aan baranno iyo dadkii salafkaha waxaa tusaale kugu filan qowluhu tacaala subxaanahu wa tacaala inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa alla ka baqa oo keliya un dad kuwa culimada ah kuwa wax yaqaan dadka macrifada leh baa ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala ka dhowrsada waxaa kugu filan qowluhu tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ululalbaab ma siman yihiin kuwa waxyaqaan iyo kuwa aan waxba aqoon waa in aan wax baranno owlaaddeenna wax barno ee aan isku wada boorinno degmo degmo iyo deegaan deegaan waa inaan ugu tartanno ugu musaabaqoonno aqoonta annagu waa inaan noqonno dad ummad aqooneed waa in wax la barto waa in owlaadda marka madaarista la geeyo waa inaan isku dayno deegaan walba wilaayadeenna ku yaallo in laga furo machad ama madaraso wax lagu baranayo oo aqoonteenna aan ku kordhinayno dadka waaweyn iyo kuwa yaryarna waa in ay isu xilqaamaan in wax la barto aad baad u mahadsantihiin walaalaha tarbiyada waxaan leenahay mashruuca noocaana nagu soo celceliya waana idinkaga mahad celinaynaa intii hore sidaan horeyba idinkugu sheegnay waa barnaamij aad muhiim u ah wax fara badanna waa ka dhaxalnay waxaan isku dayi doonnaa intii aan idinka aragnay in aan tadbiiqinno khaasatan walaalaha wilaayada maamulka maktabka u qaabilsan qaybta tacliinta wixii aad ka dhaxasheen walaalihiin howlgeliya horey u wada ha laabanina insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaan guulaysanno ardada iyo macalimiinta iyo waalidkuba dadaalkiinna iyo wixi aad muujiseen idinkana waa idinkaga mahad celinayna si gaara jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum bahda iclaanka idinkana dadaalkiinna iyo waxaad samaynaysaan oo khayr ah sida oo kale waa idinkaga mahad celinaynaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisa le aad ku dhegaysateen kulanti dambe aynu balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في